safarka madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi ujoogo waxa weeyaan wuxuu ka dambeeyey marsiqaad uu soo fidiyey prime minister abiy axmed oo runtii dhowr jeer dib loo dhigay markaa ujeedadu waxa ahayd un kulan caadi ah oo labada madaxweynaha iyo prime ministerku ay ay ka wada hadlayeen danaha labada dal iyo berber port oo kale scholarship ardayda ethiopian wax ku barata intaasu inta badan iyo iskaashiga ah labada wadan ee runtii oo waxaa naga dhexeeya baamashiro aad u weyn iyo migration labada daad labada dal loogu kala socdo waa hagaag markaa wasiir ma kulmeen madaxweyne biixi iyo ra-iisul wasaare abiy axmed ha way kulmeen maanta waan gartay waxaynu ka warqabnaa markaa arrimo badan baa geeska ka socda waynu ogeyn xaaladda gudaha etoobiya iyo weliba waxyaabaha gobolka iyo mandaqada ka socda waxyaabaha marka laga yimaado somalilan iyo etoobiya hore uga dhexayn jiray ma ka mid tahay arrimahaasna waxyaabaha ay ka wada hadleen ay isla soo qaadeen
waan walahi wixii caadi laba dal hore uga dhexayn jiray ma ka dhexeeya wax kaloo oo si gaar ah dee nabadgelyada of course oo laba dalba wadan ah xuduudda la sugo in aan argagixiisa iyo caynkaasi aanay labada dhamnaba soo tallaabin iskaashiya caynkaasa iyo wadahadalla caynkaasun bay ahayd wixii hadalku inta ku kulma intaas ahayd inta badan waa gartay gasta kale haddeen wasiir eegno waxa aynu ka warqabnay siyaasadda gobolka muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa jiraya wax la yidhaahdo iskaashiga gobolka qaar ka mid a dowladaha gobolka iskaashi lahaa waynu ka warqabnay in xukuumadda abiy axmed iyo weliba xukuumadda soomaaliya madaxweyne farmaajo hogaamiye aada isugu dhawaayeen soomaaliya iyo somaliland xaaladooda waynu ognahay maxaa iska bedela arrinkaasi ma ka wada hadleen somalilan xidhiirhkeedii iyo weliba etoobiya oo xiliyadaasi farta lagu godayay iskaashigaasi markuu socday inaanu sidii hore ahayn arrimahaasi ma laga wada hadlay oo ma laysla soo qaaday xidhiirka somaliland iyo etoobiya ayuunbay ku koobnayd wadahadalladu runtii soomaaliya meelay kaga jirtay may jirin lagalama wada hadal soomaaliya lagama wada hadal soomaaliya iyo somaliland lagama wada hadal waxaa laga hadla danta labada dal udhexeeya waa gartay haddaynu ka nimaadno kulanka aad abiy axmed la yeelateen ra-iisul wasaaraha etoobiya magaalada aad sabaabaad joogtaan waa caasimadii etoobiya dabcanna waxa weeye waa xarunta midowda africa arrimo badan iyo dhaqdhaqaaqyo diblomaasiyadeed baa goobtaasi ka socda marka laga yimaado kulanka aad la yeelateen etoobiya mas-uuliyiinteeda ma jiraan kulamo kalood goobta idiin qorshaysan aad ku yeelataan aad mas-uuliyiin kale la kulantaan kole safaarado ayaanu la kulmi doonaa gaar ahaan safaaradda faransiiska halkan joogta iyo ta ingiriiska suuragala dhowr safaarood baanu ayaa kulanka noo noo qorshaysan la kulanno shalay aniga iyo prime minister aniga iyo foreign ministerkooduna waanu wada kulannay intaas aan ku sheegay un baan runtii sida laba loo sii adkeen lahaa xiriirka labada wadan si berber corridor iyo berber port iyo isticmaalkooda aan ugu maaragtay uu soo bandhigi lahayn inay ethiopia isticmaasho inahaasma runtii inaasanba runta ku saabsanayd waa hagaag marka taa isticmaalka haddaynu eegno wasiir horeba etoobiya waxaa hore loo sheegay boqol kiiba sagaal iyo toban inay kaga jirto dekeda berbera walow aan maxaan ku rahdaa sida dekadaha kale jaarka sida djibuuti o kale say ugala soo degaan si lamid aanay u isticmaalin dekeda berbera haddana etoobiya waxbaa uga soo degi jira xilliyada qaar hadda maxaa soo kordhay ma isticmaalkiibaad kordhinaysaan ma etoobiya intii hore in ka badan doonaysa waxa gaarka ee dekeda berbera hadda soo kordhay muxuu yahay wallahi isticmaalka dekeda berbera kororkeeda oo etoobiya oo dadka waa dal line locked ah dan weyn baa ugu jirta inay isticmaasho berbere port berbere portna aad baa loo casriyay si ad uga socotaan berbere airportna maalin dhaweyd baa la furay waa dhaweyd baa la furay bil waxa kasoo geesha la furay marka mandaqada runtii un weeyaan xiriirka laba wadan ka dhexeeya eebayam oo ilaa lix boqol dollar wax ka badan sanadkii ah waxyaabahaas koomay waa garta intaynaan addis ka bixin haddaan iyadana su-aal deg dega kaa weydiiyo kulamada halka aad ku yeelanaysaan waxaa lagu wadaa inay soo gaadhaan magaalada cadisababa kaaliyaha xogeeyaha arrimaha dibadda maraykanka afrika iyo weliba ergeyga gaarka ee geeska afrika maraykanka u qaabilsan suurtagal ma tahay inaad kulan aad yeelataan ama aad xidhiir yeelataan iyaga
shalay buu yimid sida igu maqalaa nooma nooma qorshaysnaa wax official ah meeting aan lala yeelanayno invoygaas
wagaag haddaynu ka nimaadna adisababa wasiir waxaa maanta dalka boqortooyada britain baarlamaankiisa ka dhacaysa amaba lagu wadaa inay ka qabsoonto dood ku saabsan aqoonsiga somalilan seed u aragtaan dooddaas waa dood aan filayo inay midho dhali doonto waa waa shaqooyin badan imaka socotay oo dowladda ingiriisku runtii ay muujinaysay maalinba maalinta ka dambaysa in ay u dhaga nugushay madax banaanida somaliland iyo dib u soo noqodkay somaliland lagu soo noqotay dalkeedii doodaas saasuma ayaan ayaa aya intaasay kafargaraynaysaa mostly waxaa kaloo kafargaraynaysaa in macaawimooyinka sida loo bixiyo soomaaliya iyo somaliland aan wax la iskugu darin adigu doodada caynkaas runtii qaybta siyaasadeed nu hadalo waxa weeyaan aqoonsiga somaliland in ingiriisku u dhaganuglaado oo aad mooddo imaka in sidii hore aad uga fafron yihiin wagaag maaha markii ugu horreysay ee dalkaas ingiriiska qadiyadda somaliland lagu soo qaado xidhiidhkeeda welina somaliland ictiraaf ma helin waynu ka warqabnaa degmooyinka qaar ama magaalooyinka qaar baa somaliland hore inay aqoonsadeen ku dhawaaqay dabcan xilliyo kala duwanna doodahan waa la yeeshay maxaad is leedahay tani way kaga duwanaan kartaa kuwii hore waxay kaga duwanaanaysaa tani kuwii hore meesha aanu adduunka kaga naalno runtii quwadaha soo jiidanaysaa strategy wanaagsan ah geopoliticska wax ka beddelaysa dalka iyo dadka dalka waaweyn say u arkaan way ka gedsan tahay maanta sidii hore maaha quwadaha shisheeya meesha dalalka jaarka degan marka waxaan filayaa reer galbeedku si khaasa inay u danaynayaan somaliland in ay aqoonsadaan marka waxaan filayaa inay ka gudisnay kuwii hore oo runtii dadku ay awareness badan qabaan imanka